Maamulka SSC Khaatumo ayaa kan isku magacaabay Somaliland waxa uu ku eedeeyay in dad gaaraya konton kun oo ruux oo ka barakiciyay magaalada Ceerigabo oo ay isku haystaan labada maamul. War ka soo baxay maamulka eedeynta jeediyay ayaa lagu sheegay in maamulka la magac baxay Somaliland uu beegsaday dadka nugul sida waayeelada, haweenka iyo carruurta. Waxa ay intaa ku dareen in maamulka Somaliland uu dilay saddex carruur ah iyo hooyadood isla markaana ay afduubteen laba wiil oo da'dooda u dhaxayso lix iyo toban iyo siddeed iyo toban jir. Maamulka la magac baxay SSC Khaatumo ayaa sidoo kale warbixintiisa ku sheegay in ay Somaliland waxa ay ka samaysay magaalada Ceerigabo ay kula xisaabtami doonaan, iyagoona fariin u diray waxa loogu yeero beesha caalamka iyo dowladda federaalka oo ay sheegeen in ay Somaliland shacabka kula dhaqantay ficiladan foosha xun. Somaliland ayaa iyadana soo bandhigtay askar badan oo ka tirsan SSC Khaatumo kuwaasi oo ay sheegtay in ay kusoo qabatay dagaalada u dhexeeya iyaga iyo maamulka SSC Khaatumo. Somaliland oo ilaa iyo hadda wax war ah ka soo saarin hadalka ka soo yeeray maamulka la magac baxay SSC Khaatumo kuwaasi oo eedeen u jeediyay. Si kastay ahaataba dagaalada u dhexeeya maamulka SSC Khaatumo iyo maamulka Somaliland ayaa marba marka ka dambeysa cirka isku sii shareeraya iyadoona ciidamo badan iska baabi'iyay sidoo kalena weli isku horfadhiya goobihii ay ku dagaalameen.